wixii danaha ay soo gudanaysa maalintii waa u bixi kartaa meel bay cunto u doonanaysaa meel bay iyo xaq ay iska gudayso waa u bixi kartaa hadday deen iska soo bixinayso marka xaajaa la sheegay buu yidhi amaa likayri xaajatin falaa yajuusu lah xaaja la-aan ma banaan wamin dalik xaaja la-aanta waxaa kamid alkhuruuju liziyaarati اlamwaati aw laxyaai aw liciyaadati اlmarda kuwaas u bixi mayso wtajibu alciddatu ciddaa waajibayso fi lmaskani gurigii alladii allaqahaa fiihi uu ku fura guriga lagu furay joogaysa ay ku ciddatirsan laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhruj walaa yajuusu ma banaana naqluhaa minhu in laga guuriyo ilaa lidaruura in gurigaa laga guuriyo ilaa lidaruuratin maaha imaa likhawfin iyadii baa loo cabsay aw manci maaliki maaligiisii baa diiday ninba gurigu ijaar buu ahay halayga baxo soo ista xal waa laga waayay aw karati ta'diiha bijiiraaniha jiiraankeedii bay ku dhibaatootay oo jiiraankii ayadaa isku kacsay aw aqaaribi zawjiha zawjkeeda aqaaribtiisiiyo reerka ninkay la deganeen markaa isaga iyadaiyo aqaaribtii baa isku wareeroo kala bixi waay aw ta'diihim biha ayagiibaa ku dhibaatooday waa loo adkaysan waay xadiidkii faatima bintu qays ayuu kulleyba meesha ishaarahayao gabadhii meeshii laga rarayo asbaab baa looga caaisha markii la weydiiyo layii waxay tii waa mushkila fii lisaaniha wax carabkeeda ku jira shay fii lisaanihabu ah inayadii qoyskii baa kala bixi waay fatantaqilu waxay u guuraysaa ilaa aqrabi maskanin ileyhi gurigii ugu dhow la heli karo ayay u guuraysaa marka haddii ninkiina layidhi ma bixin karo naagtiina layidhi ayadu iskama bixi karto meeshii masaladii masale cibaaday noqoto rabbi xaggiis ku xiran marka waxaa la rabaa in meesha ay joogto haddii meesha ay ka baxdana meeshii dhow ugu dhowo la heli karo wayaxrumu cala almudalliqi kii furay waxaa ka xaaraama alkhalwatu bihaa inuu la qaali noqdo fi lciddati ciddada intay ciddada tahay intuu u galo qaali lama noqon khalwada naagta ajnabiyada ahay oo dhanba iyadoo mamnuuc ay ahayd haddana midaan ulfo hore ayaa jirto fidnadu waa kasii degdegaysaayo waa ka fogaan wa musaakanatuhaa inuu la degaano uma bannaanuu yidhi ka xaaraam weeye ilaa an yakuuna kullu minhumaa fii beytin bimaraafiqi inuu midkoodba ku jiro guri oo maraafiqdiisa wa waa gurigu waxaa suuragala inuu isku dhegan yahay laakiin guri walba dariiqiisu waa meel gaar albaabka laga baxaya waa meel gaara musqushiisu gaar weeye jikadiisu gaar weeye ceelgii ku jira gaar weeye gurigaan qofka joogaa gurigan kale wixii dariska iskaga baahdamaan wax kale uga baahna hatuu guriga noocaasoo mid waliba maraafiqdiisa uu wato uu yahay haddii laba gurigoo kala degan weeye midbadkiisa waa iska degi kara midbadkiisa waa iska dayi kara laakiin laba guri oo hal guri oo qolalkiisii iyo wixiisii oo dhan saatan iskugu kooban lama degi karo meeshaas hadde khalwadii waxa weeye waa meel oo labada qof haddii shaydaan uu u yimaado ciday ka xishoodaan aan lagu ah ciday ka xishoodaan meesha ma joogo gurigan oo daydkan weyn oo albaabkaas hore xiran yahay hadduu midna qolkaas joogo midna qolkaas joogo waa laysku soo bixi karaa wax celiyaa meeshaas ma jira marka khalwadaasna kolleyba aada waxay u taaban karto hadda ee dadka ay taaban karto waxaa ku jira soomaaliduna aadba aysan uga taxadirin ninka oo walaalihiisii ay guriga joogaan dad aqaaribkiisa oo isagiioo maqan ayaa midkii wuxuu u baahanaya ama raashin ama wax meesha inuu soo doonto naagta keligeedaa gurigii joogto cid kale ma joogaan meeshaas marka inuu ninkii sugto ninkaas waa inuu sugto haddii saas la yeeli waayena dhib baa imaan doona laga yaaba dhibkaas inuu aakhirka dambe gaaro labada qof inay isgalaan labadaas wayajibu lixdaadu tii laga dhintuu marka galay ixdaad baa waajiba fii ciddati wafaat hadda ciddadaasi ixdaadkaasi midka soomaalidu asayda u taqaana ama isbasaasiska ixdaadkaasaa waajiba wayundabu fi lbaa'in midii baa'inka ahaydna waa la sunneeyaa buu naagtii ninkii ayada ay kala go-een oo wax rajcaahi aysan ku jirin ixdaadku asagana waa u sunnuyu laakiin waajibkuba ah oo muddadii maadaama ciddo ay sugaysay intaas wax rag soo jeedinaya inaysan samayn wayaxrumu calaa mayitin mid dhintay in laysku basaasiyaa xaaraama kayri zawji zawj aan ahayn akara min alaaati ayaamin saddex beri wax ka badan haddii qof uu dhinto qaraabada ka mida ama qof ay ka naxdo ninka aan ahayn saddex beri ka badan waa mamnuuc dhowr haweenoo nebiga waatii mid walba inta nin qaraabaha ka dhintay mise xabsay ahayd waxay ahayd umu xabiiba mi ahayd oo markii laba beri ay joogtay walaalkeedii markuu dhintay ayay unug soo qaadato labada dhabanba iska marayso markaas gabar u marisay marka waxay tiri aniga udug danka malihi laakiin nebigaa sal allahu calayh wasalam yidhi ninka maahana cid kale yaan saddex beri ka bacdi qofku isku basaas marka qof dhintay oo qaraabadeeda ay ka naxday waa suuragal inay saddex beri iska dhaafto ziinadii laakiin ka badan looma ogol wahuwa ixdaadku an tatruka ziina marka ixdaadku waxyaalo kooban buu ku xiran yahay oo ziino oo badankeeda ah oo jirkeeda ku saabsan iyo ziino oo waxyaalo ay gashanayso ku saabsan iyo dharkii quxuunaa iyo gurigii ka bixidiisa iyo waxyaalo kooban buu ku saabsan yahay marka waxyaalihiibuu rabaa inuu kuu sheego wax badanoo dadku ku dardareen uusan ku jirin an tatruka ziinata quruxda waa inay ka tagtaa wax qurux soo jeedinahaya rag waa inay ka tagtaa dharka quxuun oo soo jeedinahayo isaasoo kale walaa talbasu alxulliya walaa talbasa allaa talbasa inaysan maran weeye alxulliya xulli waxyaalaha seekhada haweenka dharku ay isku qurxiyaanoo dahabka iyo qalinka iyo waxyaalaha noocaasoo kale walaa takhtadiba inaysan cilaaban walaa taktaxila inaysan indha kuulan weye biimidin wanaxwi imidin wixii la mida oo indhaha quruxdooda soo soo jiida fain ixtaajat hadday u baahato ila lkuxli kuxli bay u baahatay indha kuul oo waxyaala indhaha lagu kuulahayo daawo ahaan loogu baahday fa bileyli habeenkii bay indha kuulanaysa taktaxilu bileyli wa tusiiluhu binahaari maantiina waa zuulinaysa oo kuxligaasoo indhakuulkaas quruxdana waa ka muuqanaysaa indhihiina daawo u noqday marka wixii daawa habeenkiibay ka dhiganaysa walaa talbasu ma gashato assaafiya mara saafi ahoo min asraqa midab oo saafi ah oo asraq buluugkii iyo wa akhdara kii cagaarka ah iyo wa axmara kii gaduudka wa asfar marka waa shay midabkiisu aada u dhalaalahay saafi midab aada u dhalaalahay wey indhaha soo jiidan walaa turajilu shacra timihii ma feerayso ma shanlaynayso tarjiilkaasna wax oo ama udug ama saasoo kale timihii qurxinahayay marsanaysaa markaas kabacday ku shanlaysanaysaa kaasaa loo diida xadiidkii umusalama miyuu ahaa nabiga sal allahu alay wasalam markuu murtiguudi waxay tiri biayi shayin amtashid qaala bisikr marka haddii ay tahay madaxii wax dhaqaayoo shaamba iyo wax noocaasoo kalea la mariyo markaas kabacday iska shanlaysatayo taasaa macquul noqon kara amaa haddii ay marsato muxuu ahaa waxyaalo qurxinahaya madaxii oo sida muxuu ahaa saliidio ku shanlaysato meeshaas waa meesha wax udug horta sidiisaba wixii udug ku saabsan oo dhan waa ka mamnuuc waxyaalahaas oo saliidda iyo waxaas ay ku shanlaysanayso markaas quruxda soo saarahayaan waxa weye iyadana waa masalo oo hadal uu ku jiro laakiin iyadii aan wax kalaba marsanoo timihii keligeed iska shanlaysatay waa midkaad bisikri ayay ku shanlaysanaysaa masaladan shanlada iyo masaa'il kaloo ku dhadhow fuqahada xoogaa ikhtilaaf baa ku jiro ikhtilaafkana waxaa keenahaya wuxuu masiinaa mise waa nadaafa ayaa marka hadal uu ka gela marka nina ziinadu ku xisaabinayo markaasuu diidaya nina nadaafadii ku xisaabinayo markaasuu leeyahay masaladuna marka murunkoodu meeshuu ka taagan sheegaani waa ziinayo waa ma ahan waa nadaafa saasaa murunku ka wuxuu yidhi walaa turajilu shacra tadhanuhu biduhnin wa tasraxuhu bi markaas haddee intay saliidaysato shanlaysato oo indhaha waa usoo jeesanay walaa tastacmilu diiban diib ma isticmaalayso fii badanin jirkii wa thawbin dharkii wa ma'kuulin wixii la cunay wixii uduga waa ka dheeraanaysa mansuus buu asagu ah walahaa lubsul ibraysimi ibraysim inay gashato ayaa bannaan ibraysimkaasina markaa nuuc uun wax uun xariira iyo wax noocaasoo kalea ku jiraan weeye laakiin aan sidiisa radiiuho aan saa u fiicnayno aan ziina ahaan loo qaadin wa qaslu ra'si madaxa inay dhaqdo litandiifi nadiifin wa taqliim aladfaari cidiyaha inay iska jarto waxyaalahaasna waa iska leedahay wixii ziine aan ahayn oo iska nadaafa looma diida marka waxyaalaha iska dhowraysay muctadadiina ee mxuu aha naagtii oo maxay ahayd ixdaadka ku jirtay waxay iska dhowraysana kaasu waidaa raajaca haddii uu ceshado almuctadata naagtii ciddad tirsanaysay uma dallaqahaa uu furo ee qabla dukuuli intuusan u gelin tasta'nifu waxay cusboonaynaysaa ciddatan jadiidatan ciddo cusub naagtii hal dalquu furay bil markii la joogay ayuu soo ceshaday dalqo kaluu furay haddii markuu soo ceshaday zawaajkii ugu laaban hadda kabacdi furiinkii ciddaahdu hadday ka bilaabanaysa mana u gelin yuusanba u gelin inuu u galay inuusan u gelin kuma xir mar hadday nikaax u laabatay hadda kabacdi ciddadii hore waa iska go'day ciddadii hore soo socotay nikaaxan way u laabatay ayay ku go'day wain tasawaja hadduu guursado man khaalacahaa miduu qulcay fii ciddatii ciddadiisa uu ku guursado uma dallaqaha uu furo qabla dukuuli intuusan u gelin banat cala alciddati ciddadii bay ku dhisaysa alulaa hore naagtan khuluc ayay uga baxay xoogaa lacagahay siisay lacagtaasaa lagu fura hal dalqaaha la furay halka dalqaahoo la furay ninkan inuu soo rajcaysto mala ma suu cishan karo marka waxaa suuragala in hadda kabacdi inta la heshiiyo nikaax cusub la galaa suuragal nikaax cusub haddii la galay hadduu u galo oo uu furo ciddo cusub baa hadda bilaabanaysa maxaa yaele gelitaankan dambe ayaa wax bedela laakiin hadduusan u gelin oo nikaaxa keligiis uu yahay wax soo kordhoo ciddadii hore wax ka bedelaa meeshii ma jira nikaax hore ay ku laabatay oo ciddadii hore ku xariiray furiinkaani ciddadii hore shaqo kuma lahayn furiinkan dambe ciddadii hore wax shaqo kuma lahayn nikaax cusub buu kani ahaa marka ciddadii hore ayay ku dhisaysa sideedii iyay iskaga soconaysa marka banat iyo istanafat waa kala duwanto midna ciddadii horaa meesheedu kasii soconaysa midna waa kala go-aysa wamata dacat ilmar'atu naagtu markay sheegato inqidaa alciddati ciddadu inay go'do fii zamanin zamanoo yumkinu uu suuro galo inqidaa'uhaa fiihi inay ku go'do qubila qowluha hadalkeeda waa la aqbala muddo oo ay ku go'i karto saddex bilood bay joogtay muddoday joogtay markaas waxay tiri ciddadii waa go'day hadalkeeda waa la aqbala oo hadalkooda haddee aayaddii waata la yidhi walaa yaxilu lahunna an yaktumna maa khalaqa allaahu fii arxaamihim ayagaa loo aamina hawshaas hawshaas hawl ayagaa loo aamina waidaa balaqahaa haddii uu soo gaaro khabaru mowtihi ninkii dhimashadiisa khabarkeeda bacda arbacati ashhurin afar bilood ka bacdi wa casharati ayaam toban beri ka bacdi faqad inqadat alciddatu ciddadii waa dhammaa maba ay la ogeynba ninkaan inuu dhintay ixdaad ma aysa samayn waa iska joogtay say iskaga joogtay maantii dambaa waxaa la ninkii afar bilood shan bilood ka hor buu dhintay marka ciddadii waa iska go'day hadda kabacdi ixdaad dambe ee wax la bilaabahayaa ma jirte sidaasay ku dhammaatay arrinta muddadii laga rabay muddadii waa jirtaa iyaduna ka awlaysa kaba warqan hadda wuxuu galay wax layaha istibraac oo ciddada aan ka fogayn oo istibraahaasi waxa weye naagta addoonta oo nin soo milkiyey ciddo tirsan mayso laakiin wax istibraac la yidhaahdo ayay leedahay iyaduna oo waxaa la rabaa muddo in la sugo la ogaado caloosheeda inaysa ilmo ku jirinoo ninkii dambe oo soo milkiyey ma taaban karo muddadaas ka hor faslun man malaka amatan addoon ninka hanta xaruma calayhi waduhaa inuu jimaaca ka xaaraamayo walistimtaacu biha ku raaxaysto xataa yastabri'a ilaa uu hubsado ilaa uu hubsado bacda qabdihaa markuu qabdooda kabacdi waa inuu hubsada gacantiisa markay soo gashay kabacdi waa inuu hubsadaa bilwadci dejin in kaanad xaamilaan hadday xadii waa kii ku jiray nin oo haween sabya inta la kala qaybshay mid uur leh ay ku jirtay oo nin khiimad uu la galay oo nebiga sal allahu calay wasalam ka cabto lacalla saaxibaha alama biha faqaaluu nacam marka adig kelimad adag buu yidhi waxaan ka cabsada waxaan damcay inaan lacnad ku tuuro oo marka naagtaas oo uur kale oo nin hore uur u leh oo inuu taabto waa ka mamnuuc wa bixaydatin xayd bilwadci dejin in kaanad xaamilan hadday uur leedahay mar hadday uur leedahay marka ilmaha dejiso is waxaa soo baxaysa marka istibrihii waa dhammaaday wa bixaydatin xayd in kaanad xaa'ilan haddii ay tahay mid oo gol maran ahoo caloosheedu marantoo taxiidu dhiigna ku dhaco xaail haddii leeyahay waa midaan ilma caloosha ku wadin marka dhiigna waa ku dhacaa marka taasna hal xaydaa la fiirina hal xayda ayaa iyadoo lagu hubsanaya sidii safiya binti xuyey oo kale wa ilaa fa bishahrin hal bila hal bila ayay tirsanaysa haddaan dhiig ku dhicin wain kaanat zawjatahu zawjatuhu addoontiisu amatan addoon hadday ahayd oo fashtaraha uu soo iibsado infasakha nikaaxu nikaaxi waa fasakhmi isaga iyadoo addoonuhu awal qabay hadduu soo iibsaday nikaaxi waa fasakhmahayaa waxallat lahu waxay ugu xalaal noqonaysaa bimilkilyamiini milkulyamiinu hadda milkigiisii bay noqonaysaa min qayri istibraa'in istibraa la-aantiis maxaa yeele wax la kala soocaa ma jiro biyihii hore iyo kuwa dambaba kuwiisiyo ilmaha hadda caloosheeda ku jiraan ayaday raacahayaan ad addoon ma noqon kara hayaan nin hore addoon ma noqon karaan waa la gata waman zawaja amatahu addoontiisa ninkii guuriya ow kaatabaha ama kitaabeeyo yihaa lacag intaa la egadaa bixiso xor baa tahay uma zaala nikaaxu nikaaxii uu zuulay iyo walkitaabatu kitaabadii lam yadacha ma jimaac xataa yastabraa ilaa u hubso ninbuu awal guuriya ninkii baa iska furay hadduu ninkii uu furo ilaa uu hubsado in aysan qabin ayada ciddo kale tirsan mayse waxaa la fiirina nikaaxii baa zuulay marka ilaa uu hubsado istibra laga raba ama mukaatabay ahayd asaga xaaraan bay ka noqotay maadaama xornimo ay u dhowaatay kitaabadii ay ka caajistay lacag ma haysto aniga addoonnimadii iskaga laabatay marka waxaa la rabaa inuu hubsado xataa istibraaha istibraahana haddii uu dhiigu ku dhacana hal bilow wey hadday uur leedan uurka wey haddaysan dhiiguisu ku dhicin hal bilow walahu alistimtaacu istimtaac buu leeyahay bilmasbiyati tii la qafaashay fii muddat alistibraa'i bikayri iljimaac jimaac ma laha waman wadica amatahu addoontiisa ninkii jimaacay xaruma calayhi waxaa ka xaaraama an yusawijaha inuu guuriyo xataa yastibraa ilaa u hubso waxaa la rabaa biyihiisa iyo kuwa kale inuu kala dhowro oo haddii doontan awal asagoo isticmaali jira markuu nin u guurinaayo waa in hal dhiig ku dhaco oo la hubsado inaysan waxba caloosheeda ku jiro markaa kabacdaa nin loo guuriyo marka istibraa baa la yidhaha kaas xoogaa ciddadu ka agdhowi hadda waxaa la galay nasabka waxaa qofka haleeshin kara ilmaha iyo wixii aan haleeshin karin ilmaha marar in laysku qabtaa suuragal aho ninkii diido oo saasoo kale marka wixii ka ratimahayo hadduu yidhaa ilmahan anugu ma dhalino naagtii zino ku qadfo wixii ka ratimahayo licaana marka baabku licaankii iyo nasabka haleelkiisii buu ku saabsanyay waman atat nafaslun waman atat ninkiwaman atat ninkay la timaado amatuhu addoontiisu biwaladin ilmo ay la timaado fa in tabata hadduu sugnaado annahu wadi ah inuu jimaacay laxiqahu waa haleela addoonu asagu isticmaali jiray waa ilmay la timid waa haleela sawaaun kaana yaczilu maniyahu hadduu biyihiisa ka dheerayn jiray canhaa xaggeeda amla hadduusa ka dheerayn jiray oo inay uuraysatuu nacahayo markii biyaha ay kasoo dhow yihiin buu bannaanka ku daadin jiray waxba taasi ka tari mayso inay wax u fakadaan oo ku fakadaanoo markaas ay uuraysata waa suuragal ilmihii ay dhasho asagoo haleelahaya ilmihiisuu noqona wain lam yakun wadica hadduusan taabanna lam yalxaqu ma haleelah maba taaban ilmihii ay dhasho hadday zino noqdaan iyo hadday shubha noqdaan iyo hadday wax kala noqdaan waxaas kala loo fiirinaya asaga mahaleena waman catat ninkay la timaado zawjatuhu naagtiisii biwaladin ilmuhu laxiqahu nasabahu nasabkiisu waa haleelahaya in amkana hadduu suurageliya an yakuuna minhu xaggiisa ka ah ninkanba inuu dhalay hadday suuragal tahay isaguu haleelahaya bian taatiya bihi inay la timaado way bacda sittati ashhurin lix bilood ka bacdi iyo walaxdatin min ciini caqdi caqdigii ka bacay markii caqdiga laga soo bilo haddaan ayaga dhexdooda hadal ka jirin oo ma taaban iyo saasoo kale wax uu licaan iyo waxaysan imaan dadka kale dhex geli maaye ilmihiisa asagaa la dhex geli maaye taas waxaa kaloo ku jirta isaga nafsadiisu haddii uu taabto lix bilood iyo kasoo wareegeen lix bilood ay kasoo wareegtay iyo labadaas laxado ilmahaas ma diidi karo ilmahaas ma diidi karo see muddadan yartaa wax ugu dhasheen ma oran karo isaga nafsadiisa waduuna arbaci siniina afar sano wixii ka sokeey min xiina min xiina imkaani اlijtimaaci macaha inuu la kulmay markay suuragasho laga soo bilaabo idaa amkana wadua hadduu wadigeedu suuragel yahay walow calaa bucdin haba fogaada waaba suuragal baynaysaa waxaan isleenahay ismaba arag ayaan isleenahay annaga ninkaa naagta waa loo nikaaxiyey midday kale maqan yihiin annaga waxaan isleenahay amaysanba inay kulmeen iyo in kale wax ma caddaysan karno ama ninkaa jiranaayo inuusan waxba samayn karin baa loo malaynahaya wixii ay tahayba muddadaas ilmaha ku dhasha isagaa loo nisbaynaya meeshaas marka isaga markuu ilmahan diidi karayo markuusa diidi karin masale soo socoto laakiin ilmaha reerahaas meesha dhaqmahaya guriga gudihiisa wax ku jira annaga kama warqabno wixii ilmaha ay dhalaan reerkaa iskale reerkaasaa iskale dadka bannaanka ka jooga arrimaha noocaas kama hadli karaan way lam yaclam waylam yuclam yaanba la ogaan anahu wadiica inuu wadiyeebayaan la ogaan jimaaciisaba lagama warqabo dadku kama warqabo laakiin oo asagu qirashadiisii waxuu yiri waxba ma jiraan waxba lagama warqabo marka ilmahaas ee naagtaasi ay dhashay ilmihiisii wax lagama sheego bikhilaafi maa sabaqa fii amati addoontiisa wuxuu kusoo hormaray khilaafsan oo addoonta ayada waxaa la rabaa wadi haddii uu jirana ilmuhu waa haleelay hadduusa jirinna ma haleela laakiin naagtan oo zawjada haddii waxba aan laga warqabin reerkaas gudihiisa la gelima meesha hadda masalada xoogaa ay kala farqinayaan waxa weye addoonta waxaa loo haystaa maal ahaan baa loo haystaa ninku inuusan naag ahaanba haysan baas laakiin naagtan uu qabaa naag weeyo marka sida aqlabu danni uu keenahayo waxa weye waa in labadooda wax dhex maraan marka wixii ilmaha ay dhalaan saasaa lagu xambaara meeshaas marka hadalka meesha laga soo wadaa waxa weeye oo soomaalida hadda aada u taaban karaa nin oo naag qabayoo iska safrayoo meel aadayoo markay sanad ka dambaysay ilmo dhasho sanad iyo bar ilmo ka dambaysay asaga inuu soo jeeso dagaalamo oo wax licaan la yimaado wax la yimaado maahana dadka kale hawshaa ma dhexgeli karaa waxaa laga rabaa dadka kale inay edabtooda qabaan shakaa nagu jira iyo waxaasiyo masalo kale fain lam yumkin muxuu yidhi bikhilaafi maa sabaqa fii amati bishardi an yakuuna lizawji tiscu siniina wa nisfun walaxdatun tasacu alwadca waa inuu zawjka muddada maanta uu joogo ilmahaanay dhalanahayaan sagaal sano iyo bar iyo laxdo muddo oo jimaac qaadi karta waa in muddadaas sagaalka sanana ka hor caruurkan ilmo dhalkama suuragalo niskuna waxa weye waa lixdii bilood oo ilmuhu ku dhalan lahaayeen iyo waktigii oo naagtan uu qaabili lahay intaas markii laysku daro markaas ayaa ilmaha dhinka loo nisbayna laakiin ilmo yaroo saqiirahon meesha iska joogaa naagta ilmihii ka dhalay ma laga aqbalahayo aduuse sagaal sanaga fain lam yumkin haddayse suuro gelin an yakuuna inuu ahaado waladkaasi minhu ninka xaggiisa bian atat bihi inay la timid weye liduuni sittati ashhurin lix bilood ka yar oo naagtii ninkaani markii loo keenayba lix bilood intaysa gaarinba afar bilood ay joogtaba ilmo dhammaysa dhashay marka ilmahaas inuusan asagu dhalin baa iska waadaxa ow liaktara min arbaci siniina afar sano wax ka badanay ilmo ku dhashay wuxuu le afar sano ka badan wax ilma siday weli lama arag ow maca alqadci ama goyn la jirankeeda annahu lam yadaha inuusan taabo ninkaana meel hebel buu jira ayadana meel hebel bay jirtay bannaankaasay kala jireenoo layska guursaday weliba laysma arag ow kaana lizawji ninkii waxa u sugnaaday min asini da'dii duuna maa taqadama ninkii sideed jir toddoba jir wey marka ilmaha loo nisbayn ow kaana maqduuca adakari waluntayeen dakarkii iyo labadii xaniinoodba waa ka go-an yihiin jamiican dhammaan lam yalxaqu ma haleeya labaduba hadday go-an yihiin haddii labadooda midkood uu joogo waxbaa suuragala xanihii keliyaa laga gooyey awciyadii oo biyaha samayn laha ee keeni lahayd waa go-an tahay laakiin waxaa suuragala in dakarkiisa wax awal ku baaqi haynaya haddii dakarkii ka go-an yahay waxaa suuragala in maadaama wii diyaarin lahay wixii o dhan ay diyaar yihiin in biyuhu ay kasoo fakadaan oo gaaraan waa iska imaan kara waaqaca noocaasana mar waa laga sheekeyn jiray nin oo dakarkii laga jaray oo naag intay iska guursatay mindha cilmay u dhashay mar baa un wax ka yimaadeenoo markaasay marka haddii mar aaladii oon joogto markaas waxbaa suuragal laakiin wixii oo dhan baa go-an meeshaas marka waxba inuusan ninkaasi ilmaha shaqo ku lahayn baa iska cad marka ilmahaas ma haleela intaas marka waxa weeye wixii suldaanka iyo dadka kale iyo mujtamaca kale suu arrintaa u qaabilahayo wamataa taxaqaqa zawju ninku markuu xaqiiqsado ana alwalada ilmaha aladii alxaqahu bisharcu sharcigu u haleeshiiyey bihi asaga laysa minhu inuusa ka mid ahayn inuusa asaga xaggiisa ka mid ahayn bian calima inuu ogyahay wey annahu lam yadaha abadan weligiisba ma taabo lazimahu nafyu inuu anfiya ku laazimaya bilcaani uu ku anfiyo huwa asaga gurigaanuu joogay naagtan maba taaban hal sano laba sano meesha layska joogo ogyaha isaga ma taaban weligiisba maba taaban boo cilaa jirto waxbaa jiray sharciga hadday ilmo keento ilmaha waa la raacin lahaa ilmahaan la raacinaya isaguna waa ogyahay ma dhalin weligiisba naagtan maba taabanba meeshaas marka waxa inuu iska anfiyaa waajibay wain lam yataxaqaq hadduusan hubsan annahu min ayrihi ayrkiis inuu ka ahaaday xaruma calayhi waxaa ka xaaraama nafyuha nafyuhu inuu anfiyo qadfuha inuu qadfo ilmahan inuu ninka kala dhalay ma xaqiiqsan inay asaga ka yihiin baa suuragala waxbuu ka shaki ma anfin karo xaruma calayhi nafyuhu inuu anfiyo waladkiiyo waqadfuha inuu qadfo wain kaana alwaladu haba ahaado aswada mid madow wahuwa abyadu asaguna waa cadyah ow ayri daalik asbaab min alasbaab buu uga shakiya ilmaha hebel uu egyahay saatan waxaas mala raaci karo waxaa la rabaa markuu anfinahayo wax la yaqaano oo la ogyahay waman laxiqahu nasabu nasab ninkii uu haleelay oo faakhara nafyahu nafyigiisa dib u dhigay bilaa cudrin cudur la'aan uma araada doonay an yanfiyahu inuu anfiyo bilicaani lam nujibhu ilaa daalika ka yeelimi cunug baa dhashay cunugaas markii la fiirsho mujtamaca iyo suldaanka iyo ilmaha isagaa iskale muddaa la iska joogay markii muddo la joogay kabacdi wax ku soo dhaceen markaasu wuxuu yidhi ilmahanaan iska anfinaya maxkamadan keena waxaa le maanta ugu horreysa ay dhasheen aa laga arki wain araada nafyahu lam nujibu ilaa daalik ka yeeli maynu marka ka yeeli mayna hadhowtii suldaanka dhaxalkiiba wax ka siinaya wax walba wax ka siinaya wain araada nafyahu cala alfawri markuu dhashayba degdeg hadduu dabco inuu anfiyo ajabnahu waa ka yeelaynaa waxaa leeyahay fasalkaas marka wuxuu ku saabsanaa maxaa haleelahaya ilmaha maxaanse haleelay ilmihii aan haleelin hadda ilmihii hale qadafka kelimadu waa rami marka zinaagta zinada lagu sheegay waxa wey qumburad lagu soo riday qof madfac lagu soo riday wey qadfiga ayaa laga cabira masale sahlan maahanoo carabku iska dadka u sahlanaan karta maaha man qadafa zawjatahu bizinaa xaaskiisa ninka zina ku qadfay faduuliba bilbayinati faduuliba laga dalbay bixaddi lqadfi xadulqadaf baa laga dalbay waxa le waa lagu xaday falahu wuxuu leeyahay an yusqidahu inuu ku rido bilicaani licaan inuu ku rido licaankaas ishabaarid iyaduna waa islacnadahay asna waa islacnadaysa bishardi an yakuuna zawju baaliqan qaangaar inuu yahay oo caaqilan waxgaranayo mukhtaaran dooran haddii la ikraaho iyo hadduu majnuun yahay iyo hadduu caruur yahay waxaasoo dhan wax ka soo qaad male wa an takuuna zawjatu zawjadu waa inay tahay cafiifata naag dhowrsa yumkinu an tuudac in la wad iyaanaa ay suuragal tahay oo jimaac munaasab u ah marka shardina ninkuu ku xiran yahay shuruudna ninkay ku jirtaa shuruudna naagtay ku jirta marka naagtu waa inay cafiifa tahay jimaacna suuragalkay falow qadafa hadduu qadfo man habata zinahaa zinadeedu miday sugnaatay mid awal mar hore markhaati lagu furay ama qiratay ayay ahayd aw iflatan cunug yar oo ka binti shahrin bil jirtoo kale ama sanad jirto oo kale oo cunug yaroo aan jimaacba ka suuragelaynu wuxuu qadfi zaaniyow cusira waa la tacsiira walam yulaacin lacnadi maha maxaa yeelay waxaanu jiraa wax jiri kara oo suurogeli karaba maha tanna hadde waxa weeye muxsana ma ah shardi waxaa looga dhigay midda licaankaas lala gelahayo ee muxsano inayd walicaanu an yamurahu lxaakimu xaakimku inuu amro weeye an yaquula inuu yidhaha arbaca maraatin afar jeer ashhadu billaahi allaan ku dhaaranahaya annii lamin asaadiqiina inaana kuwa run sheega fii maa ramaytuhaa bihi waxaan ku tuuro min azinaa zina zinadan ku sheegay inay run tahay rabbiga inaan ku dhaaro waina hada alwalada laysa minii aniga inuusan iga ahayn in kaana hunaaka walad hadday ilma joogaan ilmahana waa iska anfinahaya iyadana waa qadfa uma yaquulu fi lkhaamisati wuxuu leeyahay bacda an yacidahu lxaakimu markuu xaakimku waaniyo wayuqawifo cabsi geliyo aakhira waxa soo socda u sheego wayadaca yadahu gacanta uu dejiya calaa fiihi afka sacabka laga saaro warjoog markuu intaa soo dhaafoo la kari waayo wuxuu leeyahay wacalaya lacnatullaahi in kuntu min alkaadibiin saas wey lacnada allah korkayga haddaan beenlow ah beenlowyaasha ka mid ah faidaa facala daalika hadduu sidaas yeelo saqada canhu xadulqadfi waa ka dhaca laxadimku wantafaa canhu waxaa ka anfoobahay nasab lwaladi waladka nasabkiisa wa baanat minhu naagtu waa ka go'aysa wa xarumat naagta ma soo ceshan karo wa xarumat waa xaaraam noqonaysa cala ta'biidi abad ahaan weligood dambana isma nikaaxsan karaa wa lazimahaa xaddu zina ayada xaddu zinihii ku wareega walaha an tusqidahu inay iska ridana waa leedahay xadu zinahaas can nafsiha nafteeda bilicaana iyaduna licaan ay gasho fataqulu waxay leedahay biamri lxaakimi arbaca maraatin ashhadu billahi inahu lamin alkaadibiina fii ma ramaani bihi min azina allaan ku dhaaranahayaa beenlow inuu yahay wuxuu igu soo turo zinada uma taquulu fi lkhaamisati bacda alwacdi kamaa taqadum waa la waaninahayaa naag baa loo dirahayaa sacabka carabka haka saarto afka haka saarto naabaljoog calaya qadab ullaahi in kaana min alsaadiqiin saasay leedahay faidaa facalat haadihi hadday ayaduna dhaarahan gasho saqada canhaa xaddu zinaa zinada xadkeeda waa ka dhaca labadooda marka waxay kala tegahayaan ayadoo kii been sheegahayo allaa yaqaan ayay kala tegahan baab radaac nuugmadii baabkeedii radaac radaacaas kolba wax annaga hadda aan isticmaalno maahan haddii naag ilma nuugaan axkaamta ka rakib maysa naagaan dhalin hadday ilma nuugaan idaa saara hadduu kacol uu soo daahiro libinti tisci siniina sagaal sano naagtii jirtay labanun caano min wadcin oo min qayri wadi ama wadi la-aan caanaa ku soo joogsaday ama uur bay leedahayoo ama ilmay dhashay asbaabtaasay ku yimaadeen ama sawa waa iska yimaadeen fa ardaca diflan caruur ay nuujiso lahu leh duuna alxowleyni laba sano ka yar khamsa radacaatin shan nuugmo ay nuujiso mutafariqaatin kala tagsan nuugmada iyo dhuuqiddu waa kala duwan yihin laa tuxarimu lmasatu walalmasata hal maruu dhuuqay la xisaabin maayo waxaa la rabaa mar buu nuugay nuugmadii waa joojiyey waa dhaafay mar dambu haddana ku laabtay خمس رضعات متفرقات لكن انتو دوقه مرمركو نسان هيا ايدا هل ما لا اسكغ حسابنا waxa la rabaa ee fasil inuu kala galo lagu gaartay nuugmadii hore inuu dhamaatay oo midda nuugma kala tag marka shan nuugmo kala tagsan saarabnaha wiilkeedii buu noqon hooyadiis bay noqonaysaa فيحرم عليها حرام بك نقوم هو أسجد فروع فقط أسجد فروع دي يا حرام المه قبل ويك وسيل عليه وكم ممنوع ناك فروعي سحال الديدة هي حواشدي aabihiis xaraam kama aha walaalkiis xaraam kama aha dadkaas kale waxba ugama jira isaga iyo furuucdiisa naagta xaraamta wasaarat ummahu hooyadiis bay noqonaysaa hooye hadday noqoto marka ayada iyo furuucdeedii ayadana meeshiis kaliya noqon maysee xawaashideeda xataa ayada waa soo gelaysa fataxrumu calayhi ayada ka xaraam noqonaysa hiya wa usuulaha wa furuuca usuusheedii ayada iyo usuusheedii intay ka soo farcantay iyo wixii ayada ka farcamay iyo wa ikhwatuha wa akhawatuha habaryaray noqon ikhwatuhaa iyo akhwaatuha hadday wuxuu gabar yihiinna ikhwadii baa mamnuuc ka ah haddii wiil yahayna akhawaadkii baa mamnuuc ka waxay nuujis wain taara laban marka naagtaas haddii aan nin taabtayba la aragoon ilma iskaga soo dhaceen ilmahan caanahan naagtan baa furuucdeedii mamnuuc ka noqonaysa muxuu aha naagtaana iyo dadkii la xiriiraan mamnuuc ka noqonaya nin aabba noqdaa meeshii ma jiro ilaa nin caanaha irmaanayay ma jiraan wain taara laban caanuhu hadday soo kaceen min xamlin uur min zawji nin xaggiis ka ahaaday saara radiicu ka nuugay wuxuu noqonayaa ibnan lizawji ninkii caanaha irmaaneeya isna aabba noqona fayaxrumu calayhi radiic hadduu gabar yahay wa furuucuhu faqad furuucdiisi laakiin walaalihiisi hooyadiisi kuwa kale mamnuuc kama wa saara zawju abaahu aabe hadduu noqday markaa de aabe waxbuu wataa isaguna fayaxrumu cala radiici huwa zawjkaasaa xaaraam ka noqona hadduu gabar yahay wa usuulu aabbihii usuushiisa hooyadiisa awowgiisa wa furuucu wa ikhwatuhu wa akhawaatu aabe mar hadduu noqdo walaalkiisa de adeer buu noqona gabadhii adeerkeeda awal buusa guursani haddii wiil uu yahay odaga walaashiis waxay noqonaysaa eedadiis sida habaryarihio fayaxrumu nikaaxu nikaaxii baa xaaraam noqona wayaxilu nadaru fiiradii baa xalaal noqonaysa walkhalwatu ka nasab sida nasabkii oo kale duuna saa'iri axkaami axkaamtii ka soo kal miiraati dhaxalkii wanafaqat oo wuxuu leeyahay xagga zawaajka wixii ku xiriira weeye iyo wixii la xiriira waxa oo hooye ugu noqonayso wax ugu noqonaysaa maahane ulul arxaam ayagu maaho isdhaxli maaya haddii qofkan uu faqiir yahay nafaqadiisiina kuwii dhalay iyo kuwuu dhalay baa waajib ay ku tahay maahane kan ma marka radaaca dhaxalna ma keeni karo nafaqana keeni maayo laakiin nasabkaa keeni jiray waxyaalaha
والله سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كتاب الجنايات جنايات وحوي جمع جناية وحي دباتاه قف لو جيستوه jiraaxaadna culammada qaar baa ama jiraax bay ka fas ayay ku ku tacbiiriyaan laakiin jiraaxadu waxyaala aysan kulminayn baa ku jiro maalan shay mufaqal oo kale haddii lagu dilo wax wax jaraaxaynaya waxaan wax jaraaxaynaynba haddii wax lagu dhaawaco ama lagu dilo waa iska soo gelaysaa janaayada marka magaca janaayadaa xooga caamsan baa la yidhaahdaa meeshaas haddee waxaa laga soo baxay qismigii ku saabsanaa qoyska ama waxa hadda dadku ay yidhaahdaan ama axkaam lusra ama axwaal shaksiya waxay yidhaahdaan marka hadda waxaa la gelahayaa wixii ku saabsanaa maxkamaddu sidii ay wax ku kala maamuli lahay
marka waxyaalo badan baa soo geli doono shahaadaadkii iyo dhaawacyaashii iyo xuduud iyo wax badan baa soo gelahaya meeshaas qaabkii oo dowladdu ay u maamuli lahayd ayaa meeshaas marka baabka janaayaadka soo geli doona waa laga soo baxay qaybtii qoyska ku saabsanayd iyo qaybtii mucaamalaadka suuqa iyo qaybtii cibaadaadka يجب القصاص على من قتل إنسانا عمدا محضا عدوانا meeshaas qisaasta shuruuddeedu rabaa inuu sheego shuruudda qisaastuuna laba qaybood weeye qaybna waxa weeye waa qaybta dhibaatada la geystay ku saabsan qaybna waxa weeye qayb qaatilka ku saabsan marka shuruud fi lficli iyo shuruud fi lfaacil saasaa la keenay marka wuxuu horeeyey shuruudii ficilka yajibu alqisaasu calaa man qatala insaanan insaan ninkii dilay camdan kas u dilay kii khadac waa laga hadli doona maxdan maxdigaasna hadhowkii wuxuu ohan doonaa waxaa jira camdi khadac wax la yidhaah oo qofku waa u qastay laakiin waxaanu wax ku dhuftay wax wax dila maaha cudwaana dulmi waa inuu yidhi midka aan dulmiga ahaynoo qisaas isagu uu lahaa iyo wax noocaasoo kale u dilay kuma jirto ama qofkaani qof sidiisaba uu ku waajibay dil uu ku waajibay marka kaasi cudwaan maaha laakiin laa yajibu faacilkii shuruuddiisiibu haddana sheegaya qofka wax dilay laa yajibu calaa sabiyin sabi ku waajibi ma wa majnuunin mutlaqan itlaaq ahaanba ku waajibi mayso muslim iyo gaal iyo xor iyo wax alle waxay rabaanba ha noqdeen waxba ku waajibi mayso sabi iyo majnuun maxaa yeelay takliiftii baa ka maqan macnaheedu maaha waxba lagu yeelan maayo hadday wax dilaan laakiin la qisaasi maayo walaa calaa muslimin muslim korkiisna ku waajibi mayso laa yajibu alqisaasu calaa muslimin biqatli kaafirin gaal uu dilay muslim hadduu gaal dilo la qisaasi maayo inuu dilaa u bannaan laga hadli mahayo gaalka muslimiintu heshiiska kula jiraan in la dilaa waa ka mamnuuc waa xaraam laakiin haddii nin muslimihi dilo ninkaa loo dili mahayo isku kufma walaa calaa xurin xurkiina loo dili mahayo calaa xurin xor korkiisna ku waajibi mayso walaa yajibu lqisaasu calaa xurin biqatli cabdin addoon uu dilo hadduu addoon dilo ninkii xortaha la qisaasima meeshaas mukaafaca ka maqan bay walaa calaa dimiyin dimigiina ku waajibi mayso biqatli murtadin murtad uu dilo dimigu waa muslimka muslimiinta gaal ku hoos nool gaalada ku hoos nooloo laga qaado wax yaroo ramsi ah oo jizye la yidhaahdaa laga qaadaa muslimiinta dhiigooda iyo abxoolahooda iyo wuxuu mas-uul ka ah ninkaas marka hadduu dilo murtad loo dilima labadoodu waa isla laba gaal labaduba muslimiintaay ku hoos jiraan laakiin murtadku macsuumu dam maaha dhiiggiisu ma dhowrsana suldaanku inuu uun dilo hadduu toobad keeni waayuu sugahayaa laakiin ninkan dembigaahi waxa weye macsuumu dam lama taaban karo lama taaban karo marka hadduu demmigii murtad dilo murtadkaas muhadar buu awalba ahaa waxba loo dili maayo walaa cala alabi laa yajibu alqisaasu cala alabi aabba kuma waajibo waalummi hooyo wa aabaa'ihimaa aabbayaashooda wa ummahaatihimaa biqatli lwaladi hadday ilmahooda dilaan wa waladi lwaladi ilmaha ilmihiisa hadday dilaan oo shafaqadooda zaa'idkaa haddii ay dilaan ilmahoodii awoowaha kay u ahaayeen kii ayeeyaha usuushii haddii mid ka midihi dilo ilmihii loo dilima marka waa inuusan walad ahayn waa inuusan waalid ahayn qofka qisaastu ku waajibtay marka la dila walaa biqatli man yadbutu alqisaasu fiihi lilwalad walaa cala alabi waalummi waajibi mayso aabbihii hooyo asalkii ku waajibi mayso biqatli man mid dilidiisiiyo yahbutu lqisaasu qisaastu ay u sugnaanayso fiihi midkaa lilwaladi walad waladkii haddii asaga laftiisa uu dilo waalidku qisaas ma lahayn qof waladku qisaastiisa leeyahay hadduu dilana ma qisaasanahayo asaga ilmahaana inay qisaastaan iska leh aabbihiiaa hooyadii dilay hooyada qisaasteeda wiilkiibaa iska leh wiilkii asagaba haddii la dilo qisaas ma qaateene hooyo dilkeediina waa aabbihu qisaasan ma asagaba haddii la dilo hadduusa qisaas aan loo qisaaseen asagu qofku qisaastiisa leeyahayna loo loo loo qisaasay walaa cala alabi aabba korkiis qisaastu kuma waajibtooyo walummi wa aabbaa'ihimaa aabbayaashooda iyo wa ummahaatihimaa biqatli lwaladi ilmahoodii ay dileen wa waladi lwaladi ilmaha ilmihiisii ay dileen qisaas uguma waajibto oo dadkii kale oo ilmahan la dilay dhaxalkooda lahaa qisaasan maayo waalidkii maalan haddii ninkan la dilay wiilna leeyahay aabbihiisna uu joogo aabbihii soo kaco asaga dilo wiilkii intuu soo kaco aabba dilan awowo dilan ma aabbahay baa dishay dartii loo dilan ma maxaa yeelay waa ilmihiisii walaa biqatli man yahbutu fiihi lqisaasu qisaastu miday u sugnaanayso fiihi mankaas fiigiisa lilwaladi ay ugu sugnaanayso mila an yaqtula alabu aabba inuu dilo weeye alumma hooyo hooyadii marka labadoodaani wiilay dhaleen baa meesha jooga aabbaa hooyo dilay wiilku odhan mahayo aabba waa qisaasanahayaayo hooyo anaa inaan qisaasteeda anaa iskale odhan mahayo maxaa yeelay asaga hadduu dilaba looma qisaasin isagaba hadduu dilo loma qisaasin marka aabbihiis isagu ma dilana marka asalnimo meeshaas marka waa inuu qofku qaangaar waa inuu yahay waxdili waa inuu caaqil waa inuu yahay mukaafao waa inay udhaxaysaa isku dhigmaan muslim iyo gaal laysku dili maayo xor iyo addoon laysku dili maayo dimi iyo murtid laysku dili maayo intaa mukaafaadii wey asalkiisana waa inuusan ahayn asalkii asagoo kasoo farcamayna waa inuusan ahayn marka shuruuddu saasay noqonaysa uma aljanaayaatu markii shuruuddii la helay kabacdii dhaawacyada la geysanahayaa alaaatun saddex wey khada'un mid gaf ah wa camdun khada'un mid gaf iyo khadac isla ah camdun khada'un wa camdun maxdun iyo mid oo ka saho barax la oo waxba aysan ku jirin aysan la jirin saddexdaas wey saddexdoodiibuu marka rabaa inuu kala bixiyo saddexdaas kala bixiskooda wax badan baa ku dhisanoo hadhowtadii waxa qofka laga rabi doono qisaasta iyo diyada iyo diyada lafteeda qofkay ku waajibaysa sida loo qaadahayo iyo waxaasoo dhan masaa'ilkaanay ku rakibanta marka saddexdoodaas la kala bartaa waxa weye asal weeye baabkan janaayaadka saddexdoodaa in la kala bartaa falkhada'u milu an yarmiya inuu tuuro weeye ilaa xaa'idin derbi buu sihman leeb ku tuuro fa yusiiba insaanan insaan inuu ku dhaco ninkan nimankan kabdhood bay samaynahayeen inuu meel meeshaasi kab meeshaasi ama derbi meeshaasi ah la tuuranahayey waa leexdayoo qof meel marahayuu dhakabi meeshaas marka waxa weeye qofkaani ficilka inuu leebka rido waa u qastay laakiin qofkaan uma qastin qofkaas uma qastin khada aw yasliqa inuu sidbado weeye min shaahiqin meel sarrayso oo fa yaqac calaa insaanin insaan uu kusoo dhaco meel koruu ka soo dhacayoo kasoo simbiririxdayoo markaasuu qof dhulka iska joogo kusoo dhaco ninkaasi ficilkana uma qasdin qofkana uma qasdin ficilkana uma qasdin oo waa soo sidbada qofkaan inuu waxyeelana uma qasdin markii ugu horreyso derbiga uu tuurahayay ficilkuu u qastay laakiin qofkuusan u qastin haddana ficilkana uma qasdin shaksigiina uma qasdin labadoodaasba waa khadac mar hadduuse qofka u qasdin khadac falkhada'u milu an yarmiya inuu tuuro weeye ilaa xaa'idin leeb inuu wax ku rido weeyo sahman leeb inuu ku tuuro fa yusiiba insaan insaan uu ku dhaco ow yasliqa inuu kasoo sidbado weeye min shaahiqin meel sarrayso fa yaqacu calaa insaan inuu kusoo dhaco wadaabidhu waxa weeye an yaqsida alficla ficilka inuu u qasdo walaa yaqsida shaksa qofka uusan u qasdin ow laa yaqsidahumaa labadaba inuusan u qasdin marka hadduusan labadoodaba u qasdin ama shaksiga uusan u qasdin waxa weye khada kaasi waxa weye waa khada maxdi wa camdu lkhada hidaayata wuxuu yidhi camdun khadaun camdu khada'in haddii la yidhaahdana waa iskeeni lah dhinacna khada buu ka yahay dhinacna camdi wa camdu lkhada'i an yaqsida aljanaayata janaayada inuu qasto wey bimaa laa yaqtulu waxaan dilin qaaliban sida qaalibka ninkaan sheega inuu ku dhifto waa u qasti laakiin sheega aan shay wax dila maaha sida qaalibka wax loo dhinta maaha ninkaas marka waxaa soo muuqanaysa ninka inuu dilo inuusa rib dangad yar buu qaato waa ku dhiftay ninkii waaba iska dhintay wa camdu lkhada'i an yaqsida aljanaayata inuu dhibaatada geysto inuu u qasto weeye dhaawaca bimaa laa yaqtulu waxa aan dilin qaaliban sida qaalibka milu an yadribahu bicasan khafiifa uli khafiifa inuu ku dhifto weye fii kayri maqtalin meelaan maqtal ahayn usha yartaa meelaha dib lagu dhifto khatarha iska jirta marka meelaan maqtal ahayn dhabarkoo kale uga dhiftay gacantoo kale uga dhiftay usha ul yaroo khafiifa ahayd ninkii markii meeshii lagu dhiftay waxaa suuragala waxyaalo kale inuu qabayoo marka wax ku kaceeno u dhinto midkaas waxaa la yidhaha camdu khada waa u kastay inuu ku dhifto laakiin dilkiisa uma jeedin inuu dilay uma jeedin sababtu waxa weye waxa uu ku dhiftay wax loo dhinta maaha wanaxwi daalik meeshaas marka waxay ka bixiyaan wax oo qofkaba aan xanuunjinayno aan meel dhiig la gaarayno maalan ciribtu wuxuu uga muday cirbad yar cirbadda uga muday meel dhiiga iyo meel xanuunaya midna ma gaari markii cirbaddan uu la gaaro qofkii waa iska dhintay maruu ku kor tuuray wax xanuujinahaya ma ahayn qofkii waa iska dhintay waxyaalaha aan qofka xanuujinayn haddii uu u dhintay kaas laga soo qaadi mahayo asaga ninkaanaa dilay waxaa leeyahay muwaafaqatu qadar weeye waa iswaafaqeen laakiin shaygaan hadduuba qofka mar xanuujiyo oo intuu xanuujiyo xanuunkii dhinto oo mar xanuunkaas uu sababay qofkan waxbaa laga raba laakiin inuu dilo ma qasti walcamdu camdiga maxdiga ah an yaqsida aljanaayata janaayata inuu qasto wey bimaa yaqtulu wax dila qaaliban sida qaalibka shay sida qaalibka wax dilu qofkaan si ula kaca ugu dhifto sawaaun kaana muhaqalan ahaaya aw muxadadan mid afle ahaaya ama shay culus ama shay afle midkuu raba ha ah muaqalkaoo kale abu xaniifa kasoo taaganoo wuxuu leeyahay muaqal qisaas ma galo laakiin muaqal iyo muxadad waxba la kala saari maayo ninkii oo yahuudiga ahay oo gabadha labada dhagax isku barkiyey waa loo qisaas isagana dhagaxdii alla isku barkiyey marka waxaa la yidhaahdaa camdi maxdi dhibkan inuu geysto waa u qasday waxa uu wax ku dilayna wax wax dilow marka ninkaas inuu ninka dilo waa rab sawaaun kaana muaqalan aw muxadad oo bir buu caloosha uga dhiftay ama xabad buu ku dhiftay ama wax dilow fain kaanat iljanaayatu camdan haddii ay tahay ulakac cala nafsi naf korkiis ay taho naf baa la gooyey awil adraaf xibno ay tahay wajabal qisaasu qisaas baa waajib xibin si ulakaca hadduu gooyo xibintii baa laga gooyna marka janaayadu haddii ay tahay camdi oo naf korkeeda ay ku dhacdo naftii go'do ama adraaf xibno ay noqoto wajabal qisaas marka xibnaha qisaastu geli kara xibnaha qisaasta geli karinna in la kala baxshaa muhiim weeye fayajibu fil acdaa'i xibnihii waa waajibahaya fayajibu lqisaasu fil acdaa'i xibnihii buu ku waajibahaya xaysu amkana meeshuu suuro galo min kayri xayfin dulmi la-aantiisa isagoo aan ninkaan la dulminoo intiisii laga siyaadsan meeshii la qisaasan karo ayaa la qisaasan kal cayna ishii inshuu ka bixiyo ishaa laga bixina waljafni jafnigaasina waa galalka isha ku gadisan marka galkii hadduu ka xuubiyey waa laga xuubinayaas wa maarin ilanfi weeye sanka intiisa jilicsan wahuwa maalaana wixii jilicsanoo minhu sanka ka mid a intaan jilicsan haddii uu intaas ka jaro intaa laga jara wax la jari karo weeye waluduni dhegtii wey dhegtii uu ka jara waa laga jara wasinni ilig buu ka siiba ilig baa laga siiba wallisaani carabkii washafati faruurtii walyadi gacantii warijli lugtii walasaabici farihii walanaamini faraha xibnahoodii xibin buu ka jara xibintii baa laga jara wadakari dakarkii waluntayayni labadii xaniyood walfarji farjiga haweenkii wanaxwi daalik bishardi almumaasalati waa inay isku dhigmaan mishard kelimada qisaastu asalka hore waxay ka timid min qasa alafara raadka la raaco ninba raad baa la arko raadkiiba cagba cag la saaray asalka hore meeshaasay ka timid marka waa laba shay isku sida cagba cag loogu aadinayo laba shay isku matala hal qisaastu mumaasalow marka waxaa la rabaa labada shay inay isku maal yihiin maal marka maxaan isku ahayn falaa tuukhadu yamiinun biyasaarin midig gacan bidix loo goyni hadduu awal markii u horeysay bidixda ka gooyey far ah far midig laga goyni far midig laga goyma labadoodu iskuma dhigmaan walaa aclaa biasfala midda sare la goyn mahayo midda hoose loo goynma waxyaalaha kala sareeya farahanoo kale xibnahan oo kale waa kala sareeya xibintaan hore ayuu gooyey isagu xibintaan ma leh midaan kale looga goosan labadii xibnood isku mid ma aclaa biamhal biasfal wabilcas cagsigiina waxa weeye ninkaan fartaan hore xibintaan hore ma lahayne tanuu lahaa tanaa laga jaray kana tanuu leeyahay kan kore laga jarana marka faraha xibnahooda kala sareeya walaa saxiixun mid fayow biashalla mid qalalan loo jari maayo xibinna waa xibin aan shaqaynayn midna waa shaqaynaysaa mid aan shaqaynayn baa laga jaray marka mid shaqaynaysa loo jari maayo labadooda isku maal maaha mumaatalo meeshaas ma taal marka xibnihii oo qisaas in xibintii la jarto meel laga jara lahoo iswaafaqi karto aan dulmi iyo ziyaada gelayn waa loo qisaasanaa walaa qisaasa fii cadmin laf qisaasi ma aha lafta qisaasi ma geli karto laf haddii halkaan laga jabshay oo la yidhaaha meeshaa laga jabshay adna ka jabso marna saatana u jabaysaa mar saatana u jabaysaa wax isku toosi kara ma noqonayso laakiin haddii maalan si sawi ay u jaranto oo dadka khibraddalu ay yidhaahdeen miishaar ama makiinad haddii la saaro aalad haddii la saaro sidii oo kalea laga dhigi karaa markaasay imaanaysa laakiin haddii sida lafuhu jabaan dhinac ka jallaaco oo dhinac u jallaacdo oo aan la qaabin karin meeshaas meel wax lakala qisaasan kara ma xoolaa laga qaadanaya ma waxaa la rabaa min kayri xayfin in ay ku suurogeli karto falow qadaca alyadda gacanta hadduu gooyey min wasadi diraaci dhudhunka dhexdiisa uqtusa min alkafki kafki baa laga qisaasana halkaan hadduu ka gooyey xaggaa laga goosana intaan kalena wafil baaqi xukuuma inta kalena xukuuma ahaata xukuuma mar haddii meeshaan la yidhaahdo waa waxaan xadidnayn oo goobnayn oo suldaanka dad ahlu khibraa intuu kaashado markii la yidhaahdo shaygan qiimihiisu intaasuu noqonaya qiimahaasuu ku xukuma dadka khibradda u leh laakiin intaan go'i karta intaan haddii halkaan laga jaray intaan berdi waa maqan tahay halkaan waa laga goosanaya intaan soo hartayna marka kharash buu qaadan wayuqtas waa la qisaastaa lil unhaa dhadigiibaa min adakari dakarkii looga qisaasta hadduu nin naag dilo waa la qisaasahay hadduu gabal ka gooyo waa laga gooyna walitifli min alkabiir caruurkii yarka ahaana qofka weyn waa looga qisaasahay yaraan iyo weynan ma kale walilwadiici min ashariif kii hooseeye kii sharafta lah marka wadiic iyo shariif ma kala leh muslimiinta dhiigoodu waa simeyn hebel waxbuu yaqaana hebel waxma yaqaana hebel waa suldaan hebel waa dhulku xaaqa waxaas loo fiirin fi nafsi walacdaa'i naftii iyo xibnihii waa looga qisaasa naf hadduu gooyey iyo hadday xibno tahayba nin iyo naag iyo saqiir iyo kabiir